asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada waa xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinta murtida maanta ee aan ka soo xulno ama aan ka soo badhgoyno ama aan ka soo qaadanno waxyaalaha farada badan ee ka dhex jira bulshada hadday ahaan lahayd wixii bulshada horay uga dhex jiray ama waxa shalay ka soo dhex jiray ama maanta ka dhex jira ama laga yaabo inuu beriba ku soo dhex bilowdo idamka eebe ee saglihiisu uu hadda sida tooska inuugu muuqdo waana xubinta murtida maanta ee aan aniga cabdinaasir axmed barkhadlaha halkan ka soo jeediyo aniga oo ka eegaya dhinacyo fara badan xubinta murtida maanta sheekadan maanta waxaan ku soo qaadanaynaa idamka eebe waxaa la yidhi laba nin ayaa waxaa dhex maray dagaal gaar ah dagaalkaa gaarka ee labadaa nin dhex maray ma ahayn mid haddii eebba eedmahayo cilmi ku salaysan dagaalka sidiisaba waxaa jira dagaal cilmi ku salaysan oo ujeedale ilaahay ou maad jahaadoon ahaatid oo aad dar ilaahay u jahaadid ilaahow maad boobdoon ahaatid ilaahow maad haddii ilaah kuusama ogolya xatooyo doon ahaatid ilaah maad geesinimo doon ahaatid maad fulaynimo doon ahaatid maad haddii ilaah ku idmahayo dhabaseexad ahaatid iyo noocaa doonto haddaad doonto mid ma ahaatid dhurwaamuule ah maad madax ku tisdeedii meel isqutumisid adigay gaar kuu tahay waa inuu dagaalku u jeedo leh dagaalka nimanka dhex maray ayaa waxa uu ahaa mid aan wax ujeeda lahayn wuxuuna ahaa mid uun labada nin si kediisa ugu bilowday meeshuna waxay ahayd meel cidla ah oo labada ninba haddii eebba idmahayo aan cidi ku wehelinin labadii nin ayaa waxaa dhex maray bahal dagaala oo cidyaha laysku riftay macnaha markii hardidii iyo feedhkii ama jeestadii iyo legdankii laacdankii iyo hurdufkii iyo hujuunkii iyo jilibkii iyo tantoobadii markay waxba tari waayeen ee waxaasoo dhan ay waxba tari waayeen ayaa waxay gaadhay xilli laysxangaruufto oo cidyaha laysula tago waxaan maqli jiray dagaal cidyaha laysula tegey ayaa meelheblo ka dhacay kan wuxuu ahaa dagaal haddii eebaidmaayo ilkaha laysula baxay dagaalkaas isagii wuxuu socdaba labadiina ay isdilaanba waa laysku daalay wax islaan oo kale qabtana waa la waayey mid kastana wuxuu isdhahay show haddii yara aad cararta ama dhahda warnadaa doqonyow kan kale armuu dhahaa hadhow waan ka adkaaday oo meesha fulaynimo ay ka soo baxda mid walbana wuxuu leeyahay ilaahay xaal khayr qaba kuu bixi xaaladdu jiqi bay maraysaa arrinkuna ma wanaagsano adag bayna kala maraysa xaalad markay halkaa marayso ayaa labadeeni nin ka mida yidhi warma maqashaa markaasuu yidhi maxay kii kale suu yidhi kala qabtaa yeedhay war nimanka kala qabtaa yeedhu yidhi kii kale yidhi allah waan kula maqlahayey mayla maqlaysa waa kula maqlahay aar buu midba meel fadhiistay halkaa halkaa waxaad ka garanaysaa dantoodii markay u kala dhergeen ayay waxay keensadeen kaarto bal ay ku kala nastaan oo maaragtay intay ku kala nastaan markaas nin walba uu saamihiisa la luudo isagu dhinaciisa wixii gaadhay isu qaba uu aayar gaarkiisa u luudo ayuu naqshad ah yuu mid keenay markaasuu wuxuu yidhi allah warma maqashaa markaasuu yidhi maxay kii kale sii kala qabtaa yeedhay annagaa kula maqlahayuy aayar baa midba meel fadhiistay hiraan hirkiisiibuu dhinac gooni ah ula fadhiistay halkaa waxay inoo muujinaysaa arrintan inoo caddaynaysaa waxa lagu diriraayo hadduu wax bilaa ujeeddaa yahay dee wax kaloo bilaa ujeedda ah oon macno lahayn inuu meesha imaan karo oo waxyaalaha farada badan ee hadda soomaalida dhex yaalla oo kaleenta ee maaragtay bilaa wejiga iyo bilaa macnaha ah hadday siyaasad tahay hadday dhul tahay hadday xoolo isku qabsa tahay hadday beerad tahay hadday qabyaalad tahay waxyaalahaasoo dhan wixii waxaan macno sii weyn lahayn oo warkala qabtaayeedhadaa ah inuu yahay oo laguma kala guulaysta ayaa kuu muuqanhaya markaad eegto labada nin sheekada dhex martay mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamka eebe waxaan dhahaynaa siday u itaaliidato uma eebbe la'a siday u itaaliidato uma eebbe la'a